dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo aan caawa idinku hayo murtii shar laganaadibaan shalayta fuulo sheekhiyo kadhaadhahay taboo shawmi gaadho shanqadhiina mahaye waa raadinteedu umbuurta waxa saaray ee sarwagaanaadi saaray ee saw saaray ee qardha saaray janqadh bay bixinaysaa saw qaylaaba la yidhaahdaa haddaad buurta saw iyo subula iga heestood seexan weydaa xoogay macnaa buurtii dheeree dusheeda qof buurta barkada tidhaa bay kaadaba tidhaa boogta xaggay ku yaallaan buurahaasi ay hibe maxamed ka sheekaynayso ee sharlaganaadi iyo saw booro bay ku taallaa xaggeeda galbeedka buurta sawna hadda waxay ku taallaa niyaduna boorama waa buur buur caana alla maxay caawa barnaamijka dhegaysanayaan dad badan oo buurahaasi moodi jiray erey ka mid ah afka soomaaliga waxaan caawa idinku hayaa barnaamijka caweyska washington qaar ka mid ah heesaha ay abwaanadu ugu soo halqabsadeen magaalada boorama waxaan ka tegay boorama oo qasabada la sugo koob iyo tobanka labiyo tobanka ay soo dhacdo baraf tahay oo la yidhaahdo haddii ashuun ku jiraan biyuhuna dhagax noqdaan oo la yidhaahdo adceedow dhiga oo de dhul baraf ah waxaan ku soo noqday boorama oo esiyo iyo marooxada le waxa kale oo samayn jiray markaan yaryarayn tashtiga ama baaska dhanka lagu maydho yaan carruurta iyadoo dhan u dhigan jiray dhagagac dhagagac dhagagac barafkii baa noo buuxsani jiray markaasaa barafkaa mubuusan jiray hadda ma jiro waa fanaanada hibe maxamed hudoon hiba nuura oo ku sugan magaalada boorama oo caawa iyo caweyska washington waa tahay hibe maxamed hudoon hiba nuura mar kale kulan wanaagsan ismaqal wanaagsan xoogaa baryahan caweyska muddaad xoogaa ka maqnayd waa ku dhowaad sanad sidan qiyaasaayo waa bishaan bisheedii bay ahayd markii aan magaaladaada kuugu imid oon kugu soo wareystay sanad baa hadda ka soo wareegatay maantana waxaad joogtaa boorama magaaladii aad ku kortay ood ku soo barbaartay oo adigoo foodleey aad joogi jirtay bal magaaladaas sawir guud naga sii iyo ku noqoshadaadii iyo xilliga kuugu dambeysay noqodkaaga hadda wasacayshe aad baad aad baad umahadsan tahay mar walba waxaad in aad siisaa ahmiyad inaynu kulanno anigu naftayda iskadaa adiga tahayn baan ku ahay oo ahmiyad baan ku siiyaa inaan kula kulmo iyo inaad wareysato magaalada boorama horta dee hoosadaad sheegtay waa tii aan ku koray ilaa adigu sagaal jir baan ku gaaray intii kalena hargeysiya muqdishoaan ku qaatay marka magaalada de isbedel badan baa ka dhacay hadday tahay xagga dhismaha hadday tahay xagga cimilada waxaan ka tegay booramo oo qasabada la sugo koob iyo tobanka labiyo tobanka ay soo dhacdo baraf tahay oo la yidhaahdo haddii ashuun ku jiraan biyuhuna dhagax noqdaan oo la yidhaahdo adceedow dhiga oo de dhul baraf ah waxaan ku soo noqday boorama oo esiyo iyo marooxada le oo kulayla horta cimiladii number one isbedel baa ku dhacay isbedelkii cimilada miya
kollay dhulka soomaalida iyadii cergaaba wuu qabow laakiin haddana dee sidii markaana lagu yaraa ay ahayd iyo sida hadda waa wax kala dheer waa wax cajiiba maxaa tiri ashuunka biyaha ku jira cadceedaa loo dhigi jiray si uu u dhalaalo usan oo barafka looga dhalaaliyo marka la yidhaahdo ashuunka biyaha kasoo dara dig buu ku odhan jiray shaygu kaasaa la odhan jiray suga suga ashuunka cadceedaa loo jiido markaasu kolkay shan saaca ama koob iyo toban ka noqoto iyo biyo caadiya noqon jiray cajiib qabow qabow dartiis saasay u qaboobeyd boorama ha waxa kale oo samayn jiray markaan yaryarayn tashtiga ama baaska dhanka lagu maydho yaan carruurta iyadoo dhan u dhigan jiray dhagagac dhagagac dhagagac barafkii baa noo buuxsani jiray markaasaa barafkaa mubuusan jiray hadda ma jiro oo waxaan weydiiya dadka roobka dhagaxyaalaha ee barafkaa ma jira may ma jiraan in waktigaa hadduu roobdoo jiilaakaa laga yaabaa laakiin horta inta samar oo dhan ma jiro marka horta isbedelka koobaad waa cimilada waa gartay marka waxyaabihii kaa yaabiyey ee kusoo noqoshadaada yaraantaadii iyo hadda taasi waa taas hadda maxaa kugu celiya boorama waad u xiistay miyaa waxa igu celiyey ha waxa caasho igu celiyey gabadh laygu sameeyey markaan jarban joogay oo hiba loo bixiyo hiba nuure loogu daray sidaad adaguba inantaada hiba intaad ugu bixisay hiba nuurena ugu dartay allah iyadana haygu simee inantaasaa waxaan soo raacay arooskeedii oo iyadii odaygeeda inanka in isguursada mada kolley haddii la isguursado odayga islaanun baa la noqon doonaa haye waan waxay ku gaareen inay dadka hooyo isku guursadaan aanay qurbaha isku guursan kuwaasaan soo raacay marka iyo halkay ku dhasheen iyo halkay ku koreen inay isku guursadaan oo boorama ah ha hambalyaan leenahay hambalyo oo hambalyanaya anigana kolleyba adaa la joogay adaa naga wakiila ha iyo cabdilaahi iyo cabdiraxmaan cumar waxaanu leenahay reerkiinu reernagi guurkiinu guurnagi reer barwaaqaa ku noolaada reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jiro nabadgale allah idinka yeelo aamiin marka adiguna hilbaadi waad ku dareedhi allayda nagaadi heestaas ee aad qaaddo hibaay qayb waxaa ku jirta cajiiba inaad u fiirsato ma aqaano kolley adaa qaadaa laakiin dadka dheg- Haye.
dadka dhegaystaa qoloba meel bay heesaha qaar waxaa laga yaabaa hees dhan dadka qaar ama qofka markuu dhegaysanaya in qofba ay meel in ka mid a heestaas inuu qof ba aad uga helo anigu heestaas inkastoo hees aad cajiiba u tahay laakiin meeshaan aadka u jeclahay waxay tahay meesha aad leed meesha aad leedihiin adiga iyo cabdinaasir nafsi badan inaga oo ku wadan oo loola jeedo hadda waa laba isguursata annagoo intaan ka badan inaan wada noolaan Ah.
oo ujeedkuba yahay sidaa weeye ujeedkuba yahay ubad khayr oo qaba noqono kayrkood kuwa ugu nasiib badan ha ugu nasiib roon
marka waxaanu ku leenahay cabdiraxmaan iyo igo noqda kuwa ugu nasiib roon nasiib badan ee isku waare isku gabooba ubad khayr lana kala hela yaanu leenahay ilaa halkaasaanu soo dhoofnay arooskooda qiimo badan buu noogu fadhiyaa waa yahay hiba magaalada boorama waad ku soo kortay n waa magaalo xusuus kugu leh kase kow xusuustaas adiga ay kugu leedahay abwaano badan oo heese sameeyey ayaa meelo ka mida boorama ku soo halqabsada oo Haye.
tusa- tusaaloo kale heesuu qaado kulucaa jirta heesuu qaado n fanaanka axmed cali cigaal mid adiga aad qaaddo oo ay ku jiraan meelo aad ugu soo halqabsanaysaan magaalada boorama bal wax nooga taaba meelahaasi horta mucalifiinta daroonkooda maaragtay magaalooyinka ugu dareen badan yihiin markay tagaan bay booraba ku jirtay mid waliba markaa uu joogo wuxuu ku leeyahay aniga dareonku markaan booraba igu igu dhashay waxaanay ka sheekeeyaan cimilada iyo beera buuraha iyo beeraheeda marka buurtii sharlagana adiga ay shalaysa fuulo waad garanaysaa waa kuluc baa qaada buurtii shalaganaadibaan shalayta fuule xaggee ku taallaa buurtaasi Ah, boora bay ku taallaa xaggeeda galbeedka Eh, buurta sowna hadda waxay ku taallaa niyaduna boorama waa buur buur caana marka ay ku soo qabsadaan cimilada ay buuraha dhammaadaanay buuranay tahay waxa kalay kusoo halqabsadaan wad og tahay buurtii sharlaganaadi ee uu ku heesay maxamed axmed kulca allah u naxariistee buurta sharlaganaadi balafasir maxaa loo fuulay abwaanku halkaasaan fuulay muxuu leeyahay oo ugu soo halqabsaday wuxuu leeyahay buuro badan buu isku soo qabtay laakiin sharlaganaadi wuu ka bilaabay wuxuu yidhi buurtii sharlaganaadi baan shalay ka fuuro saw iyo ka dhaadhacay qardho shawdi ma hayeen yani shandhaqa shaqdhaadi ma hayeen waxaasoo dhan waxa u geeriyay buuraha inuu koro raadinta iyo jacaylka ku jira iyo macnuhu ka dambeeyaya marka buurta sidee u egtahay waa buur dheer miya hadee forum iyo ergaaba way ugu buura dhaadheer yihiin soomaaliya midna waxa ku taalla buurtii buxaydaane ugu dheerayd soomaaliya midna waxa ku xigta tii ku tii ku xigtay marka buurtaas wuxuu u fuulay miya inuu dhakadeeda fuulo oo magaalada uu sheeda Haa.
ka soo arko si uu gabadha uga dhex arko magaalada waa raadisteedu un buurta waxa saaray ee sharmagaanaadi saaray ee saw saaray ee qardho saaray waa heestaasi waxaa qaada allah u naxariistee maxamed axmed kuluc abwaanka ma hayo haddaad Haa.
maxasuusin kartana kama Aa, fiican waxaana waxaana sameeyey maxamed cali kaariye waa jeceylkiisiiba halkaas la galay isagana allah u naxariistee halkaasuu la galay buurtii sharlaganaadibaan shalay safuulo sheekhiyo ka dhaadhacay tabaho shawmigaadu shaqadhiina mahaye buurtii sharlaganaadibaan shalay safuulo sheekhiyo ka dhaadhacay tabco shawligaaru shaqadhiina mahaye sheekhyaduu quraan haygu akhriin shalakana haqaadin sheekhyaduu quraan haygu akhriin shalakana haqaadin dhakhtaradu shabkaygii wadnahaa waxashidii habadhiidhi ayaa iigu shida dhakhtaradu shabkaygii wadnahaa waxashidii habadhiidhi ayaa iigu sheega bal inay ishaafidu ayaa iigu sheega bal inay ishaafidu ayaa iigu sheega
oo waana gelisaa boorma samtaani markay saw qayliso way gelisaa maxaa ka qayliya buurta buurtaa qaylinaysa miya shanqar bay bixinaysaa shanqadh bay bixinaysaa saw qaylaaba la yidhaahdaa marka shanqarta ay bixinayso waa Marka- shanqar- waa shanqar nooceeya shanqarta ay bixinayso ruux yaroo kod keliya dadka mara wuug oo dhammaada oo xoog weyn laakiin oo dadka reer borama ay yaqaanaanba way yaqaanaan hawaa laysla yaqaana wacaan waxaa laga dareemaa san- sometimes jabiila iyo hargeysa laga dareemaa marka ilaa iyo hadda maalin kastay dhawaaqdaa miya buurtaasi maya waktiga kala dhaadheer waktiga kala dhaadheer markay waxaa laga yaabaa toban sano inay danirto waxaa laga yaabaa shan sano waxaa laga yaabaa shan iyo toban sano marka marka ay qayliso maxaa laga dareemaa magaalada borama anigu mar marba keliyaan joogay gawdhe sideed keliya saddexdii markii berisin aan timi boqorada gabadheeda boorama iyaan dadkii lagu soo dari kamid ahaa haye markii aan sida hoteelka u seexday unba murkoo dhan baa gariiray waxaan kuli waxaa lagu soo wada daatay wax kasta cajiib haddaba hadda boqoradiina way joogtaayo haye dee way yaqaanaan gariir iyo waxaasiigu iyo tukaani iyo waa loo sheegun wax lagu yidhi saasay magaaladiina marmar marka xoogaa la joogo shan iyo toban sano toban sano labaatan sano marbay sidaaba u wareegtaa waxay iska garanayaan wey caddaanku marka marka reer boorama ma ka daba tageenoo ma ogaadeen waxa buurtan ilen buurihii dhammaan maaha waa mid gaara waxa ka qaylisiinaya oo sonkortaa ka bixinaya
wallaahi waxaa loo badiyaa waxaa loo badiyaa inay buurtu macdan gebigeedu waa ka samaysan tahay ku fadhido laakiin weli lama baarin oo lama ogaan weli baaritaan laguma samayno inay dawladda ku samayso weeye waa yahay buurtaas maxaad ugu halqabsanaysa marka haddaad buurta sawiyo waa isla macnihii tii hore oo kale uun subula iga heestood seexan weydaa uga ogay dee macnaa buurtii dheeree disheeda qof marka buurta markada aa tidhaa aabay kaadaba tidhaa buurta haye markas marka waxa weeyaan haddaad buurta sawiyo sibula iga heestood seexan weyda awga awgay saadaashii siday tidhi jacaylkii ku siiyey beri anigana isaaqiyo sahwiyo daraada sanadkiisadkuu noqo macnahaaday jeclaaday adaa markii hore sawi iga heesay adigaay doondooray haddana anigu igu dambeeyey marka waa waa waa waa badda oo la iskula jiraa hadda
waa ka adag
aad baa mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay marka marka waxaa ii dhiman axmed cali cigaal isna fanaanka weyn isna boorama ugu halqabsaday Fanaanka mid weyn.
mid ka mid a heesihiisa inay ka badan taha laga yaabaa hal hees ka badan inuu ku heesay laakiin mid baa jirta caana isla kaariya weeye kaariya kaariya isna leh ha marka kaariya boram waa laga soo raacana malaynaya
waaba wuxuu yihi de waa halkii ugu horreysee jacaylkuba igu rabay wuxuu yihi hal halkii dharaartii ashar hiimama u xiga dad hargeysa soo maray hadiyadda igu dhiiba kolkii ugu horreysay habeene caasha qole ma halkaan fadhiistaa habeenkii taariikhdii maalintii hilaadii haatan saacadday tahay isku soo hagaagay markii aan weydiinana wuxuu yihi sanad guuradii aan jeclaaday gabadha ee cajaladay ku heesiisay boorama laygu keenay een dhegaystay sanad guuradeedii dambe anigoo jecel ayaan ku soo noqday marka waa maxalkii dharaartii asariimo mawxiga dad hargeysa ka soo maray hadiyadda igu diba hadiyadaasi waa cajaladii ee casarkii dambeeya ah casar sii liiqayo casar liiq aa serliiq daydkuyada ku qaata booramo waxa weeye maybaaqi karanto booramo ku horo koobaan careel iyo dhirta ubaxadoo dhilay maxay saas duura harkooda isu soo hagaago cadcadiin haysaa gadaalkaasuu la maray
kaymaa Aiba udgonio, kaiga saro. Kaira ya kaima. Mahasika garabio.
ayaa loogu soo halqabsaday buuran marka fanaaniinta waagii jacaylka waagii intii hore kooxdii hobolladii waabereed ka tirsanayd ee hooyadii fanka iyo suugaanta soomaaliyeed si joogtaa ma u tegi jirteen borama mise waxay ahayd Haa, munaasabado unbaa magaalada- lagu beegmi jiray may magaalooyinka noo qorshaysanan ruwaadaha ka dhigno ayaa kismaayo kasoo bilaabi jiray baydhabo ee muxuu ahaaye marka muqdisho iyo muqdisho bilaa laga dhigi jiray hargeysana muyagbaa laga dhigi jiray burco berbera boorama ee magaalooyin dee mar kastaba ka dhigno xoog oo waaweyn ayay ahaayeen reer borama maanta waad la gaalkacayo gaalkacayo gaalkacayo muxuu ahaaye waxaan kalooan aada uga dhigi jiray beledweyne beledweyne aad baan uga dhigi jiray kolkaasay si sugi jireen oo kolkaas idhada laga sheego toddobaadka loo si qalabsanaya waa lasii sugi jiray cajiib marka reer borama Haa.
reer reer borama maanta aad la joogto maxaad ku leedahay hibe maanta waxaan ku leeyahay reer boorama waxaan salaamayaa dhammaantiin arooska aadan uula socdana maaragtay xambalyada ku badiya haddii waxay yidhaahda adiguna aad baad umahadsan tahay aad baad umaasan tahay hayaamin aashahay fanaanada qiimaha badan ee hibe maxamed hudoon hibe nuura ayay ahayd oo caawa nagula caweyneysay barnaamijka caweyska washington iyadoo ku sugan magaaladii ay ku soo barbaartay ee buurama barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta sida dhuuxii buurama ee uu qaado fanaanka maxamed aadan isaaq tan iyo kulanti dambe waa cashe ibraahim aadan oo idin leh soo nabad ahaada sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dalaalo damballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo damballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sidabaad u dhiganto debi baxay lamoote waad igu dheerte sidabaad u dhiganto debi baxay lamoote waad igu dheerte Ilaahay ha ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Ilaahay ha ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa sida dhowr guyooda ama dhibica roobka tiilaygu dheehe ama lama dheebiyo dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyooda-ay ama dhibi caroobka tiilaygu dheehe ama lama dheebiyo dulbiyale ku yaallo webijinaaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace umaan dhaafi kaaraaye doolay sidaasba dhimirkaygu raace umaan dhaafi kaaraaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa eegahaga nugul iyo dibyaraamta hadalkani waa midaadu dhalate markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaade dheegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalate markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaade wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante dhaayee ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Dhaayee ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axadi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axadi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axadi meel ma dhiganaa